qarxaya xalay waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin magaalada halgan ee gobolka hiiraan dhowga qarax ayaa waxaa laga maqlayey deegaano ka durugsan halka uu ka dhacay waxaa la aaminsan yahay in itoobiyaanka khasaare dhimasho iyo dhaawac leh qaraxaasi uu ku gaaray ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada halgan ee gobolka hiiraan ayaa marar kala duwan oo hore waxay sidaan oo kale la kulmeen qaraxyo iyadoo sidoo kalena ay jireen weerar foolka fool ah oo ay ku qaadeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin kuwaasoo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey geesta kale afar askari oo jabuutiyaana ayaa dhintay kuwaasoo ku dhaawacmay qaraxyo dhowaan ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka jalalaqsi iyo buulo bardee qaraxyada ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaana goobtii qaraxyadu ay ka dhaceen ku dhintay askar ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo gaari ka mid a gaadiid ciidamadu ay wateen halka uu ku gubtay ciidamada jabuuti ayaa markaa iyagoo dhaawacyaa lasoo qaaday laakiinse waxaa la sheegayaa in afartii askari ee dhaawac ahaydba ay dhinteen tani waxay keenaysaa in ciidamada jabuuti ee dhintay meydadkooda loo qaado dalka jabuuti sida horeyba u dhici jirtay ciidamada jabuuti ayaa waxay ka barbar dagaalamaan ciidamada itoobiya gaar ahaan qaybtooda ku sugan gobolka hiiraan waxay dhibaatooyin ku hayaan bulshada deegaanada ay fariisimaha ku leeyihiin sida jalalaqsi iyo buulo bardee warka la xiriira dhimashada ciidamada jabuuti waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay sidoo kale qarax uu ka dhacay inta u dhexaysa jalalaqsi oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo deegaanka ceelbaraf oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaraxaas waxaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah oo kuwa jabuutiyaanka ay wada howlgalaan waxaa la sheegay ugu yaraantii afar askari oo ka tirsan dowladda federaalka in qaraxaasi ay ku dhinteen daraad galab ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo marayay duleedka buulo barde shan askari ayaana dhimasho iyo dhaawac ku noqotay waxay u muuqataa in xarakada shabaab almujaahidiin si dardargelinayso weeraradeeda ay ka geysanayso gobolka hiiraan